dugsiga hoose dhexe sare ee degmada caate ee gobolka bakool wajahay burbur xoogan iyo-ana markii hore isu iskoolka hayko dadka deegaanka isjoon dhisden dhismigasayti oo ka koobanaya minato qadiimi oo cariish ku suubsan taasayti oo saameynka weelati ardada oo la daala dhacahay cariiri iyo kuleel xaddaafe abdi gaarane oo ku mid ah nabadoonada degmada iyo baaq andiray wasaaradda walabarashada koonfur galbeed iyo tan federaalka usoo neesiday in iskool casri ee landhisa si ardadii un helan jawi walabarasho oo fayla waxaan codsanaynaa in aad iyo aad meesha nalaga kaalmeeyo weliba madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen madaxweyne muddo badan baad madax noo ahayd welina baahideedi maweli nooada baahi tirin inaad noo imaatana waan doonaynaa halka inaad noogu imaato oo mar bulshadan aad aragto oo ilaa kuu royaan kugu martiqaadnana aad baanu codsanaynaa asalaamu calaykum saas haatow dadka deegaanka way bayicidsidana in la helo dugsi sara si ardaydiio un sii wadadaan walabarashadiio iyo una markaasayti dhibaato ani maraan helitaanka tacliin sara deegaankana abaabushay oo samaystay hoose dhexe weeyo waxaan u baahanay dowladda federaal dowladda koonfur galbeed iskuulka inay dugsiga sare noogu soo darto naloona dhiso iskuulka naloo dhiso xafiiska annagu waa darsadaa weeyo iskuulkana waad aragtaan darsooyinka iyo qololkeeda waad aragtaan maanta carruurtu waxaa weeye waa khamiis oo waa fasax musqulahoodu way buuxaan oo afartaa qol weeyo oo way buuxaan saddexdaa derbee dhagaxa teendhooyin baa loogu dhisnaan jirtay ayagana way naga burbureen dowladda koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa iskuulka inay wax nooga qabtaan iyo dowladda wasaaradda federaalka inay wax nooga qabtaan waxaa kaloo jira dugsi dhexe waan dhammaynaa hadda dugsi saraan u baahannahay in dugsi sare naloo sameeyana waan u baahannahay degmada caate ee gobolka bakool wayba ku midata degmooyinka qadiimiga ee taaseyti oo hadda dadka deegaankiyo sheegeen inay oon baahanyiin adeegyo bulsho oo walabarashadiiyo ku midata